bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin faydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan aanshaanka door korona miinamaadanga maamulka gobolka bakooloo sheegay intiyo furo doona hanjadka xiriiryow baydhabo waajida xaalada shalduban oo dhinaga nolole iyo laaku sheegaa intay ku teeganta deegaanka goobgadu shabeelow ee gobolka baaya maamulka gaalkacyo oo gurmad codsade dowladda sacuudiga oo walaac ku muujahayta qaraxyada kudhiyahayaan soomaaliya dhaqaalo oo ka baxaw doorashooyinka soomaaliya oo layska afgorada waaysanyiye akhbaaraadka binaanka dhugun sideelwalba ku mid aha daa'ish oo habandhigtay shancayaal oo toogadayan maxaabiisa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale hamiin fayle dhugunsadayaal hamiinnimo sabte waa xadnaha gala hayto taarigdan iyo ka ee danta labaati toddobada bilisyeeda sanadka lamada kuntum ilitahanas way baayana qodobadii warkan hamiinnimo adana ka dhawaada yoogii oofisanga ciidamada gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ciidamada dowladda ee weybayo bilaawina intii oo iska furan jidka xiriirya baydhabi waajid sageergaar bani aadamnimo landeersi dadka ka nool degmada waajid ee gobolka bakola faahfaahintan siid cali muuse maxamed ateer iyo ninghaya siwalandersi shacabka go-doonsan degmada weejid oo ku tirsan gobolka bakool yaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamada booliska koonfur galbeed iyo ciidamada ethoobiya oon ku tirsanayn amison iyo weliba iyo wadaana howlgallada ka xaqiijow ammaanka jidka hiriiryowa magaalada baydhabo tan degmada weejid oo qiyaastay nin iyo isnas jaran ah sagaalan kilomitir ah gudoomiyaha degmada weejid ee gobolka bakool cabdulaahi yariisow yaa weliba uuse sheegay intay degmada weejid xilliganya ku jaran ah dhibaatooyin shalgadiisan oon badanta dadka degmadaasi ilka go-doomiye dhine kaleed gudoomiye ah yaa weliba uuse sheegay intii maamulka degmada weejid iyo ku go-anta intiioo furan ah jidadka galow degmadaasi oo dhowaan la filahay inta degmada weejid iyo deeran ah raashiin lanka talgali dadka meelase ka dhibaataysan ah dhammaan bulshada iyo salaamahay radio warsan salaamahay degmada amnigeedan fayley nimanka waa fariisatay waldaayda majara nimankii maaragtay nimankii oo nabadiidka hayn kule waktooyinkan kulana noo dheeradan dagaaladii hormaaye iyagoo magaalada deganyata xaalada guud degmada iyadan faylata baaho badan ayaa jirta kolay wasaaradda arrimaha gudahan waynaraajin badan oo turki wadabaydhaw koy way oona maylaraas dowladda waan sheeganayna oo arday degmada lahladeeri raashinka adeeda ummadaasa dhibaataysayin gaajadaas iyo go-doonka oo nimanka nabadiidka ay suubiyeen maylaraas dhibkaas usku jara laakiin magaalada amniga eedan faylaya raashinkaas intee laha marsii doona diyaarasheena doonta miskaled ee jidkaha maro doona
kule insha allah wayda rajaanayna jidkaha mara jidkaunaba kafilan ilaa iyo ilaa iyo maarne ilaa iyo eeldhumadeego unaba kafilan markaasiyan insha allah dawladda ku rajayen hadii ilaahay dawladda sida baydhabo iyo weejid hataa liinay dadkio banaaw maamaylaraye goof gadud iyo weejid dadkio liin kilobatanayda taanaka jar dagaalan weli weliba soddon dhilinaya dawladda hajar insha allah liidinkaas lamay buahan soddon iyo soddon aan geersadaan insha allah haye amniga guud ee degmada weejid iyo weliba afarta jida galowmaysiin ku qorshaysan wadooyinka insha allah kolley abaamiirta dawladda hadda ku sugahayn wadooyinka la furo doono howlgalan la bilaawo doono insha allah markaasa sugahayn hadii kolley wala dhagaay oo afartan shan kilomitr gudaajo magaalada howlgalka takawan wali oo ardayda taagna insha allah dawladda ayaa abaamiir ku sugaan
tan io markii maamulka degmada weejid iyo lawareegya weliba go-doon galay shacabkii kanoolay degmadaasay weejida iyadoona hadda injartna afarta jida galow degmadaasay toon furan xaalada shalduban oo dhinaga nolole iyo laha ku sheegaha intay ku teeganta deegaanka goobgadu shabeelow ee gobolka baaya faahfaahinta warkan faysal dhaa xuseen iyo ninghaya xaaladun bini-aadinimada laha ku sheega ay deegaanadii hoos kale degmada goobgaduud shabeelow ee gobolka baay oo sanadkun dalagii beero laha ku saaray iyo ka dhigan abaar waa ina shacabkii onagadanahaan ayaa ku barakaayeen deegaanadaasay gudoomiyaha degmada goobgaduud shabeelow ee gobolka baay xuseen wardheer oo isla hadal idaacadda warsan iyo weliba isu ku warbiyaya aalada guud ee degmadaasi walig waa xaalado oo ciidanka koonfur shabeelo walig waa xaalad xaalad oo dhib culus badan oo baaha iyo sugidaya jeclaayda iyo baahida walig waa raacdeen matida waa isla wali raacdeen wali ama oo ana ku bahaamasaadindaas dahayn oo haya arigan oo ka walig waa midna shabeelo shabeelo koonfur baa isla gabe abaar deerade iyo kadib wali abaar shabeelo iyo sanadku abaar shabeelo waa kuma gabana raacdeen walig waa oo beero kuma gabana walig waa dadkin kasta cutubka wala wafaa'i baahan ogolyada maranahay walig waa dadad wado maantaas kooxiyada reer waxaan ahaay abaarsadan asana walig waa kiiganna fatidaas barkaa jaar dheer dib waa beero abaarsadana wali abaarsidaayada waa dheeraay oo ku abaarsiyaa kulan deegaankaas ya marnaya baahiya aafumaad walig waa gohen yaaka furan halkaas kan yadda walig waa taas ku fooga kanoo baahay wado hoolaha dadweynaha walig waa eedmeedmaalay baahaya
sidoo kale gadoomiye ayaa weliba uu socodsiin diray dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo hay-adaha weyn uu socodsiday intii oo deesian shacabkun gargaar degdege والله ولد وعباد أمام وكل ولد وعباد أبناء أو أبار أو كل من بركة جون بيرج أبار تبين أو أو تلو أو فسد ولد صدي أو كبارة مسيو مارن يو تبصر ولد أم كبارة الأنسو بالأمو يا كبارة degmada goobgudus shibeelow ee gobolka baay iyo soddon kilomiitar injarta magaalada baydhabo iyo eed toyagood oo miin wadooyin iyo harakada al-shabaab qodobada warkaha midnimo dhugunsadayaal oo waryaalka raadiyo warsansin diyaariyeen weyba ku mid ahaa wasiirka kuluumaysiga ee khayraadka badda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar ceemow ayaa ciidan u abaabulan qaab maleeshiyo beeleetiya lagu wareejiyey xilli goobta kala wareejinta ay ku sugnaayeen mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ugu horeen ciidanka maleeshiya beeleedka lagu wareejinayay ayaa waxaa dardaaran u jeediyey taliyaha qaybta booliska shabeellaha dhexe khaliif cabdulla carfaaye waxaad tihiin ciidamada laba waayo ciidan iyo ciidan uyaal ciidan ciidan waxa waaye midka luqale tababarka soo qaata ciidan uyaalna waxa waaye qolada hubaysan ee lagu shaqeeya waaye oo la rabo borosesku maraya hadhowna ciidan waa la rabo boroseedkaad ku jirtiin ciidan qarnaad noqonaysiin bulshadiina waa adeegaysiin halaasa laydinka rabaa ammaanka inaad usugtahay si daacadda laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa dadka kala axan waxaa laydinka rabaa qofna inaad iska xeraanin waxaa laydinka rabaa bulshada u adeegtaan cadowna ka dhicisaan waxaa laydinka xukumaa ilaa hadda xad balcad ayaad hoos tagtiin intii degmadan ee warkeeda kasoo arrinteeda kasoo baxaysa markii laydinla saal waxaa la rabaa in laga furaataan oo aad tidhahdaan haye meesha wax kaabtan idinku halkan jool idin adeejinaa adeegaad u dhaga furaataan idin rabaa waxay ku imaan kartaa ciidan ciidankeenna iyo degdadka hawshin waxay ku imaan kartaa in dhaga furaataan shacabkana u nuglaataan oo soo xiriirta waxa askar loo yahay loo adeegaya shacabku waaye adeegyaal waaye qowsaar waaye qowsaarkan xoolaha waa dhaqaalaya shacabka dhaqaalaya waxaan jeclahay arrintiin in dhaqaaqi doonto mar dhowna laydin qarmayn doono
sidoo kale waxaa madasha ka hadlay wasiirka kuluumaysiga ee khayraadka badda xukuumadda soomaaliya maxamed cumar ceemooy waxa uuna sheegay in ciidankaasi la khalabayn doono
waxaana diyaar ladin loo leeyahay oo ladinkulana yahay wax alla wixii waxqabad ood u baahataan in ladinka taageero ladinka taageero waxaana ladinla sugayaa isku dhafka ciidamada qalabka sida ee hadda la diyaarinayo faraha lagula jira maxaa yeelay baahi weynaa loo qabaa ciidamo midaysan baahi weynaa loo qabaa ciidan gobol waxaasoo dhan ku talagalka waxay tahay qof weliba inuu qaybtiisa uu ka qaato waxaan idinku boorinayaa sidaad amniga aad u hanateen iyo si kasii fiican u hanta uguna nabadgala kuna nabadgala idinka hanna ladinka nabadgalo ha noqonina dad dadkooda dhiba ha noqonina dadka duurka u gala habeenka noqda kuwii lagu soo orda ee dadka ka difaaca cadowga dawladda idinma mooga laakiin waxqabad waa run xaggiina waa laga gaabiyey horay ahayd horana u sheegay aniga ma ahayn xilligan ka hadlay dadka meeshan ka soo baxay oo hadda qaranka dadka qaranka ka tilmaaman ka mid ah sheega waa ka mid ah aw ninkaana ka mid ah waad wada garanaysaa dadka deegaankan ka baxayuu ka mid ahaa dhibka iyo qaramayntiisa iyo ciidamayntiisa waxa aan kala kulmay ilaah baa og isagaa og ka sheekayn karaa ma ahi nin idinka jiifo isku kalsoonaada rabbiga ku kalsoonaada igu kalsoonaada in alla intii karaam ah ee tabartayga ah waxaan ku dadaalaa inaan wax idinla qabto qaranka inaad ka mid noqotaan marka ciidan diyaar ah oo midaysan oo qoryahooda ayaga haysta ee maanta qaranka difaacaya ee aan maanta kun shilin la siinin yaa waa cidda heli karta waxaan ku talagelaynaa xaquuqdeena sidaad u heli leedeen xaquuqda aad ku leedihiin qaranka sidaad ku heli leedeen haddii aan lahayd diris haddii aan lahayd salariga oo lacagta ah haddii ay ahaan lahayd raashin haddii ay ahaan lahayd iidaankooda wax alla waxay xaquuq uu ciidan leeyahay inaad heshaan sacdaq ali ismaan radio warsan magaalada jowhar weli warkii amiina maya dhugunsidyaalka guda jarna maamulka magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug yaa codsadii gurmad dheeraade oo ka eedan sidii lancaawi lahay dadkii walyeelada ku deetay qaraxyadii dhowaan ku dhici magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug gudoomiga magaalada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed ayaa sheegay intay dadka ka nool gaalkacyo ombaahanyin anti laacawe gudoomiyaga ayaa saas oo kale sheegay inta isbitaalkii gaalkacyuusa ka burburay qaraxyadii kudhiyeen magaalada saa dartee bulshada kanool gaalkacya iyo erin anti la caawiy bulshadaasa gudoomiya saas oo kale sheegay intii meeloogiyo ka shaqaysa jaran bulshada danta yar ee kanool gaalkacyo eyinhaano burbureena oy baa-u soco sinjeediyay maamulka puntland saas oo kale shacabka kanool gobolka mudug oon ka baaqay intii oo ku qeyb qaadaan reedindhisowka goobogii ka burburen qarahyadii kudhiyan magaalada gaalkaxaya arrimaha u baahan hadda gurmadka oo dadka soomaaliyeed gaar ahaan puntland gobolka mudug aan ka codsanaya inay dadkooda ay u soo gurmadaan waxaa kow ka ah in wax laga qabto isbitaalkii guud oo asagoo dhan dhaawac gaaray oo burburay oo u baahan in isbitaal cusub dib loo sameeyo waana isbitaalkii ugu weynaa puntland iyo gobollada dhexaba soomaaliya oo dhan baana ka faa'idaysan jirtay meel ay joogtaba isbitaalkaas wuxuu u baahan yahay gurmud deg deg ah waa ognahay dad badan inay soo gurmudeen mar hore oo dhaqaal keeneen kuwo kalena hadda diyaar leeyihiin waxaan rajaynayaa dhammaan inuu isbitaalkaas isagoo isbitaal cusub ah inoo dhammaystirmi doonno inagoo ka wada qayb qaadannay waxaa laba ah suuqii xeradayax oo ay wada dhisteen dowladda iyo iyo dadka shacabka ahaa oo ahaa meel dad badan oo danyara iyo dad badan oo shacaba ay dhaqaale ka soo geli jireen isagana burbur baa ku dhacay wuxuu u baahan yahay in dib loo dhiso waa kaalinta labaad oo la rabo dadweynuhu ka qayb qaataan dowladduna inay gacan ku siiso madaxda madalla wadatashiga qaranya la filahay intii oo dhiman tirada ergooyinka xulaasa xildhibaanada iyo ana weli layska afgooradu waaysinye qarashka ka baxow doorashooyinka kulamaha xiriir hayan oo madaxda dowladda iyo xubno ku tirsan beela caalamka iyo hay-ado deeqbixyaalka kuweel dhadang magaalada muqdisho ayaa lanku ka hadlay dhaqaalo ka baxow doorashooyinka arrimo laska haya iyo wayba ku mid ee qaabka la maamulo dhaqaalo ka baxa doono doorashooyinka iyo ana xubno beela caalamka iyo dalbada hayaan inti la cadeeyay dhaqaalo ka baxow hanaanka doorashooyinka dadbanga saasoo kale waybayo dood buteeganta harayowka ergooyinka diirayan tumi afar kun labaatan shan iyo dhaqaalo kabahow wayba laskahaye ciida biyaasa dhaqaalo intaas la-eg ee kabahaase xarayowka ergooyinka madaxweynaga iyo ra-iisul wasaaraga iyo maalmo ku hor la kulmeen madaxda u n d b oo booqasho ka kooya magaalada muqdisho iyo oona kuwada hadleen arrimo doorashooyinkii dhaqaalo ka bahawa ergaga qaramada midoobeen qaabilsan soomaali danjire majal katan iyo saas oo kale la kulmi madaxda dowladda iyo guddiga hirgeliyowka doorashooyinka reer federaal aanasoo usa kula hadali qorshe doorashooyinka ee dhaqaalo ka bahawa shirkii madalleen ka dambeeyey iyo xubno beela caalamka ah ka bandhigan inti maamul goboleedyadii dowladda federaalka iyo biyaan qayb ku mid ee dhaqaalo ka bahaw doorashooyinka taasoo iyo diidan xubno dowlad goboleedyada meel warkaasiinku koo yahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda sacuudiga iyo sheegtay intii ee ku welwelsanta qaraxyada ku dhiyahayan dalalka soomaaliya saas oo kale afghanistaana war laca ku saaray wasaaradda arrimo banaanka dalka sacuudiya la ka sheegay intii dowladda sacuudiga ee eedanka ku-xunta qaraxyada ku dhiyahaya muqdisho saas oo kale magaalada kaabuul ee dalka afghanistaana dowladda sacuudiga ee sheegtay intii dhibaatada la qaybsadaasa dadkii iyo walyeelada ku deeri qaraxyadii laka qaadi maqaahida banaadir beej iyo jaamacadda america university ee magaalada kaabuul ee dalka afghanistaana dowladda sacuudiga ee ilaahayn ku baridi dadkii ka dhaawacmeen qaraxyadaad intiiu helaan caafimaad degdege way baniye saasoo kale ka baaqday intii lang midooba la dagaalamowka walalanku weeri argagixisada anka dambayntiina dhugunsadayaal daacish iyo habandhigtii muuqaal cusub oo argagax geliyo gelin karo oo yeeha ku muuqadeen shan ciyaal oo ka jaran kurii british eh iyo-ana madagu ku toogadayeen shan qof oo kurdiyiin eh haana soo lakaqobadii dagaala muuqaalkan oo dareerow sagaal daqiiqiye wayba ku muuqday shan ciyaal oo xiran dareeska militari gacantana iyo kahaysidan bistoolada ciyaalkan yaa la rumaysanyeentiyo dhaleen dagaalyaano ku tirsan daacish waybana waybana meelo toogashada iyo kudhidi oo haytay lama degaan la rumaysanyey antieta magaalada raqa ee dalka suuriya shantan ciyaalyo waybaayo ha ku shal jeedana dalalka britain masar turki tunuusi waybaniyo madaga ku toogadeena shan qof ee maxabuus ahaan ahana soo hirinayeen dharka maxaabiista ee hurdiga ee kooxda daacish ee ku dagaalamaasa suuriya iraaq iyo hore hambandhigeen muuqaal argagax leh oo ya ku muuqdeen ciyaal yar ooyo toogadayeen dad taas oo dad ka dhan hajiidatii kooxda daacish iyo falalkiyo jeysidaayeen waybaayo nagadeenna ahaano dhammaan la cambaarayow waana laga tilmaamo waxaana ku basan bini-aadanimada warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiidnimada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkagi warkan waybaasiin la dareer seeseeno shukr ismaaciil axmede faysal dhaayo xuseen iyo hasaari abbaanwerow iyo farsameeyey nangalaalananki warkan dhaafraade watson dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ireedin ku fiirsada koraanti warkan kaalnimada ireedin ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo